bismillaahi raxmaan iraxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan halkan waa idaacadda jowhar kuna soo dhowaada qodobadan idinku hayo warka duhurnimo kuwooda ugu doorkaroon maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukunno kura daraag dhiganaya jidgooyooyin ay shacabka ku dhibaateynayeen qaybo ka mid a gobolka hiiraan laamaha ammaanka dowladda soomaaliya oo xalay howlgallo amni xaqiijin ah ka sameeyay xaafado ka mid a degmada daarusalaam ee gobolka banaadir gudoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir oo kormeer amniga iyo bilicda lagu kurgelayo ka sameeyey qeybaha kala duwan ee degmadaasi ay ka kooban tahay dowladda soomaaliya oo xiriir diblomaasi la yeelanaysa dowladda ukrain qodobadaas warka dibadda iyo intaynu ku jirno wixii nagu soo kordha ayaa dhegaystayaal warka duhurnimo ku dhagaysan doontaan u diyaargarooba warka oo intaas ka faahfaahsan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
mar kale duhurnimo wanaagsan dhegeystayaal meel walba oo aad joogtaan halkan waa idaacadda jowhar taariikhdu waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha koowaad ee janawari laba kun shan iyo labaatan anigu waxaan ahay maxamed ibraahim jimcaale amoore warka cabdulqaadir balaag ayaa farsameynaya warkii oo faahfaahsan aan ku horeyna hordhaca warkayaga sida aad ku maqlayseen maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukunno kala duwan waxa ay ku riday rag dhiganayay jidgooyooyin islamarkaana ay ku dhibaateynayeen shacabka soomaaliyeed ee degan gobolka hiiraan iyo sidoo kale gobolka galgaduud oo xuduud ay wadaagaan sakariye caldiraaga ayaa warkan noo soo diray maxkamadaynta shan ka mid ah baaraleyda dadka shacabka ah ku dhibaateyn jiray waddada xidhiirisa beledweyn iyo gobollada dhexe ee soomaaliya ayaa ka dhacday magaalada beledweyne eedaysanayaashan ayaa maxkamadda la hor keenay kadib howlgal ay sameeyeen ciidamada nisa ee gobolka hiiraan awaamiir ay dowladda soomaaliya ay soo saartay ayaa lagu soo qabqabtay eedaysanayaashan waxaana ciidamada ammaanka ay soo saareen amar ah in la furo waddooyinka xidhiiriya gobollada dhexe ee soomaaliya iyo gobolka hiiraan dhamme maxamuud saciid ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda hor keenay caddaymo muujinayo falkii burcadnimada ahaa ee ay ku jireen eedaysanayaashani iyo hubkii ay ku dhibaateynayeen gaadiidleyda shacabka ah ee ku safra waddada xidhiirisa gobollada dhexe ee soomaaliya iyo gobolka hiiraan
laakiin taagtaag ma samayn ciidan lama dagaalin xabad kuma ridin oo isbaaran waa noo til waa sax isbaaradan badanay tahay gaadiidka todobaatan sideetan konton konton awgeeda la qaajir yaasiin
gaadiidka lacagda laga qaadi jiray shan iyo tobanaa u yar boqolaa u badneed boqol ma aysan wada bixinin laakiin toddobaatan lixdan intaas intaas intaas eed habeen habeen maalin marna waa lagu adkay marna waa laska fasixi jiray cabashadeeda aad u badnaa qofka hadduu mataqaana walaalo aan wax ku qaadayna maana wax xoog ma samaynin way jiraan laakiin gaarigaas mahaya dhahaayo waa waxaani ah mataqaanaa tuhma isaga aa tuhmaayo oo mahayadaasna isla weyne iyo kibir ani aa dareemaayo laakiin qofka markuu yidhaha walaalow qofka walaal waa ku fasaxaa laakiin wixii isigoo haayo ma haayo saa layga qaadaa anuu saas eh anuu leelebe leh ma fahamte sida oo ninkaan oo kale oo igula macamilayo kale waa kaa
marka meeqa gaadiid way jirana dhada gaadiid oo ayagoo hayaan ma haya dhaheen oo anaga aan wax dhibaato gaarsin meeqa gaadiid waa waa boqol maalintii markii toban isoo marto shan waa fasixi jir wax dhibaato aanu u geysanin oo ayagu waa mahadsan tahay dhahay fasaxayo waa kaa lacagaha waaba kuu sheegay sooma lacagahaas waa mataqaanaa waxaa ku bixinaya diin nin maanta nus dollar oo meeshaas kale tegaya ma lahayn nafsaddan xataa maahan maanu isticmaalayn waxaa isku celinayna ciidankaas mataqaanaa wax qaad loogu bixiyo iyo wax mataqaanaa shidaal iyo raashin loogu bixiyo halkaa baaraha kiiskan oo lagu magacaabo injineer yuusuf ayaa maxkamadda sharaxaad ugu bixiyey natiijo baariseedkiisa
mudane birso hore kiiskan hay-adda nabadsuguda sirdoonka qaranka qaybteeda gobolka hiiraan iyadoo amar u qabtay inay howlgal ay ka fuliso dhammaan isbaarooyinka caqabadda ku noqda bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne howlgal waxay ka sameeyeen wadadan dheer ee isku xirta maqabaan iyo intii u dhexaysa beledweyne kadib howlgalka intii ay wadaan ciidamadu waxay gacanta ku soo dhegeen lix eedaysane oo shan ka mid a inta ay fadhiyaan midna uu dhaawac yahay oo isbitaal uu jiro eedaysanaashan dhammaantood waxaa lagu soo wada qabtay hub oo ay ku dhibaataynayeen bulshada oo isbaaro ayaa u taal waxaa lagu soo qabtay boonooyin feeg ah oo ay bulshadu lacag ay u qaadayeen lacagaha ay qaadayen waxaa ka mid ah konton dollar iyo toban dollar sida iyaga ay afkooda ku sheegteen nimankaa marka waxay ahaayeen niman mataqaanaa isbaare ay u taallay bulshadu dhibaataynayay oo wax badanna odayaasha dhaqanka ay ugu digeen ayagoo digniintaasi qabay si cad oo kasay u dhigteen isbaaradaas gebagabadii annaga waxaa noo soo baxday kabaaris ahaan inay nimankan caqabad ay ku ahaayeen shacabka lacag been abuur ahna ay shacabka qaadanayeen meel ay lacagtaas geynayaan annaga ma naqaan laakiin waxay ahaayeen nimankan niman oo dhibaato ku waday bulshada in muddo aan soo dhibaataynayay dhamme maxamuud siciid ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa maxkamadda ka codsaday in lagu xukumo eedaysanayaashanay ciqaab u qalantaa
mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waa ilaahay mahaddiisba haddii la hor keenay garsoorka ciidamada qalabka sida sidaas darteed waxaan si aan ku soo eedaynay si wada jir ah inay u gafeen qodobada oo eedda ku xusan waxaana rajaynaynaa in lagu qaado qodobadaas oo ka kooban qodobka afar boqol siddeetan iyo afar saddex boqol labaatan iyo lix toddobaatan islaash toddobaatan iyo kow ayagoo qalqalgelin bulshada ku haayay sidoo kalena jidgooyadaas si ay tusaale ugu noqdaan kuwa iyaga ka dambeeya ayna jebiyeen weliba madax dhaqameedkoodii hadalladii iyo go'aanadii ay soo saareen oo ah inaan la arki karin isbaarooyin sidaas darteed maxkamadda sharafta le waxaan ka codsanayaa inay ku qaaddo qodobadii aan ku soo eedaynay maxkamadduna waa mahadsantay abuukaate cabdifataax xaashi ayaa dhankiisa maxkamadda weydiistay in loo fiiriyo sifaalaha dembiga fududeeya maadaama ay sheegaan inay dalka usoo halgameen oo ay deegaanka xuquuq badan ku leeyihiin maadaama ay ixtiraameen sharcigii markii la soo gaarayna ay ixtiraameen oo ay isku soo dhiibeen laamaha ciidamadii halkaa tegey ayna ahayd duruuf ka jirtay deegaanka sida ay sheegeen waxaan ka codsanaynaa maxkamadda sharafta leh inay khafiifiso oo ay u fiiriso fifaalaha dembiga fududeeya iyadoo tixgelinaysa qodobka afartanaad farqadiisa koowaad xarafka ga maxkamaddu waa mahadsanta
xafiiska xeeraanta uu ku soo eedeeyey abuukaatana waa uu ku difaacay waxaa la dhegaystay baarihii kiiskana la dhegaystay maxkamadda waxaa ka codsanaya waxaa ka codsanayaa maxkamadda in kiiskayga dib ay u dhigto wadatashi kadib garsoorka maxkamadda ayaa go'aan maxkamadeed ka soo saaray waxa ayna ku xukumeen shantan eedaysane min toban sano xabsi ciidan ah iyo la wareegidda hubkii ay ummadda ku dhibaateyn jireen oo beddelkeed maxkamadda ay garatay in shacabka loogu shaqeeyo islamarkaasna laga xukumo loona xukumo dowladda soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga soomaaliya danjire axmed macalin fiqi ayaa qadka telefoonka waxa uu kula hadlay dhigiisa dalka yukrain andrey saybiya iyaga oo ka wada hadlay xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal u dhexeeya wasiir fiqi ayaa u gudbiyey rajada uu ka qabo soo laabashada nabadda iyo xasiloonida dadka reer yukrain labada wasiirba waxay carabka ku adkeeyeen muhiimadda ay leedahay xoojinta xiriirka iyo horumarinta danaha wadaagga ah ee yukrain iyo soomaaliya dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda dalka yukrain ayaa sheegay in ay soo dhoweynayaan in soomaaliya ay diyaar u tahay inay xiriir diblomaasi la yeelato dowladda yukrain oo dagaal ay kula jirto ruushka qoraal kooban uu soo dhigay barta ex uu ku leeyahay wasiirka arrimaha dibadda yukrain andre waxa uu ku xaqiijiyey in ay khadka telefoonka ku wada xiriireen isaga iyo dhigiisa soomaaliya ayna ka wada hadleen inay xiriir wada yeeshaan labada dowladood laamaha ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa xalay howlgal amni xaqiijin ah waxa ay ka sameeyeen xaafadaha degmada daarusalaam ee gobolka banaadir saacid maxamed swiife ayaa warkan noo soo diray waxaa xalay degmada daarusalaam ee gobolka banaadir laga fuliyey howlgallo qorshaysan oo ay ka wada qayb qaadanayeen ciidamada booliiska nabad sugidda ciidamada booliiska gaarka ee ramacad iyo sidoo kale ciidamada booliis militario waxaa howlgalkan hormuud u ahaa taliya xigeenka qaybta bari gaashaanla dhexe macalin faarax waxaa sidoo kale howlgalkan qayb ka ahaa taliyaha saldhigga daarusalaam kabtan cabdi ibraahim xareed iyo saraakiil kale intii howlgalkan socday waxaa mid mid loo baarayay guryo bartilmaameed ahaa kuwa oo markii dambe laga soo saaray waxyaabaha maanka dooriya iyo raggii isticmaalayay sidoo kalena ka ganacsanayay sidoo kale waxaa goob fagaaraha la iskugu keenay dhallinyarada ku nool agaarka xaafadda laga soo saaray waxyaabaha maanka dooriya waxa ayna saraakiisha oo uu ugu horeeyo taliya xigeenka qaybta ka oo halkaasi baraarujin iyo digniino adag ugu direen dhalinta ku dhaqan xaafadaha kala duwan ee goday makano ee degmada daarusalaam iyagoona sidoo kale kula dardaarmay inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka annaga cadaawad ama dhibaato aan idiin qabno idimaanaan soo kakacin xilligan laakiin waxbaan inka dhex baaraynaa waxaan rabnaa adinkoo dhallinyaradii soomaaliyeed oo intaan la eg oo mataqaanaa caqli leh oo aqoon leh in maalin walba agtiina hooyo islaameed lagu dhibaateeyo wiil masaakiina lagu dhibaateeyo maxaa la yidhahdaaye dhibaato lagu geysto asi aad markhaati ka noqotaan ma arkin iyo ma arin wartuuggii soo sheegi maydiin qaarkiin meeshaan fadhiya guryahooda xashiishaa laga soo baxshay annaga ummad see ahaanahay hadda adinka ka shaqaynaysaan waxaas intaa la aadayaa aad iyo aad u mahadsan tihiin waxaa laydinka rabaa inaad hay-adaha amniga iyo maamulka inaad la shaqaysiin si aad horumar amni mid waxbarasho dhinac walba aad u gaartaan horumar wanaagsan cidda ka shaqeeyayana adinka naftiin inaad ka bilaawdin oo aad la shaqaysiin al rabaa cidaan nolol idin ogoleen oon amni idin ogoleen oon waxbarasho idin ogoleen oon cibaado idin ogoleen oon nolol idin ogoleen oon guryihiin inaad nabad ku joogtiin idin ogoleen inaad faraqa ku haysatiin oo idin bahlayso adunkana aad aqbashaan sax maa ma inaad waxbarataan ood nabad ku noolaataan oo nabad ku ganacsataan oo deegaankiina uu horu maro oo degmadiina ay horu marto oo shaqadiina ay wanaagsanaato oo mustaqbalkiina aad ka shaqaysaan miyaa saxa mase inaad balaayo iyo nin gurguuraha mustaqbal diid amni diid alle rasuul diid deegaanyada diid aad soo dhowaydiin miyaa saxa mase midda horaa saxa haddaa mowqifkiina uusan caddayn mustaqbalkiinu sax ma noqon karo itijaahiisu waa mahadsan tihiin waa idin ognahay inaadna cadow adinku ku ahayno dalka iyo dadka laakiin cadowgaad ka cabsanaysaan si aad cabsida aad uga baxdaan adinka inta idinla midka uba adinku dhallinyaradiin waa inaad horseedaan waa inaad ku dhiirataan inaad daalimka diin iyo daldiidka aad ka hortagtiin gudoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa kormeer amni xaqiijin ah iyo bilicda loogu kurgalayo waxa uu ka sameeyey qeybaha kala duwan ee degmadaasi sugaal macalin maxamuud ayaa warkan noo soo diray gudoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir cali axmed faarax cali fahle ayaa xalay kormeer ballaaran ku sameeyey qeybaha kala duwan ee degmada si uu dardargeliyo dadaalada lagu hagaajinayo bilicda iyo amniga degmada kormeerkan ayaa diiradda lagu saaray laamiyada cusub ee dhowaan la dhisay jidadka interlogga iyo qeybaha muhiimka ah ee degmada oo ay ka socdaan howlo lagu hormarinayo adeegyada bulshada intii uu kormeerka socday gudoomiyaha ayaa u kurgalay xaaladda bilicda nadaafadeed iyo nabadgelyada degmada waxauna bulshada ku nool degmada ku booriyey inay ka qayb qaataan ilaalinta nadaafadda iyo ka shaqaynta horumarinta deegaanka waxa uu sidoo kale ugu baaqay dadka deegaanka inay dhowraan jidadka cusub ee la dhisay taasoo muhiim u ah koruqaadista bilicda magaalada runtii farxaday noo taacaawo inaan aan kormeerno horumarka degmada hodan qaybo ka mid ah oo aan ku soo kordhinnay laamiyo cusub oo aan weli la xarig jarin iyo layrarka cadceedda oo aan meelo badan oo degmada ka mid a laga hirgeliyey runtii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maamulka gobolka banaadir oo ugu horreeya guddoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenadiisa gaar ahaan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo caawe si gooni ah guddoomiye ku-xigeenka howlaha guud iyo agaasimaha soolarrada waxaan sidaasoo kale u mahad celinayaa dhammaan shacabka iyo maamulka degmada hodan oo ay ugu horeeyaan hay-adaha ammaanka runtii caawa waxaan ku hurgalnay xaaladda ammaan iyo midda nadaafadda iyo laamiyada cusbaa sida ay yihiin waxaan rabnaa degmada hodan mar walba tusaale ayay tahay tusaalahaasna waxay ku noqotay waa shacabkeedii maamulkeeda iyo hay-adeeda ammaanka oo isku duuban dhammaan waxaan ku ammaanaha uga mahad celinaa inaan dad kala duwan oo ka shaqeeya horumarka degmadan ay leedahay degmadan waxay haysaa adeegga bulshada ugu badan maadaama ay isticmaalaan dadka ugu badan ee gobolka banaadir degmada hodan hadday tahay isbitaalada hadday tahay jaamacadaha hadday tahay iskuullada hadday tahay adeegyada kale ee ganacsiga sida hoteelada iyo meelaha kale oo bulshada isugu timaado sidaa darteed waxaan u baahannahay inaan habeen iyo maalin amnigana u taagnaano annagoo isku duuban inaan u taagnaano nadaafadda oo guddoomiyaha gobolka aragtidiisa uu la yimid ee cusub inay nadaafaddu tahay halbowlo u tahay bulshadan oo ay u tahay nolol inaan nadaafadda waardiyeyno oo sida laamigan tarabuunka oon caawa joogno waa tarabuunka halkaan qofkii isdhahaya waa meel kale caawa waxaan joognaa waa tarabuunka noloshaan sidii tarabuun beri ahaa jiray iyo siduu caawa yahayna waa la ogyahay haddii caawa tarabuun saan yahay oo ganacsigan laga sameeyey isbitaaladan beertaanna laga beeray oo ujeedaan laamiga dhexdiisa een, waxay la tahay een, waa gara kartaan inta kale degmada say tahay waa ku faanaynaa inay bulshadannadu ay ka shaqeeyaan mar walba horumarka waxaan ku ammaanaynaa naftooda horayaasha saraakiisha ah ee habeen iyo maalin u taagan iyo ciidankooda oo dariiq kasta taagan oo dhaxantu ay ku dhacayso marka waxaasoo dhan waxay keenaysaa wada shaqaynta bulshada waxaan ka codsanaynaa bulshada degmada hodan inay ku dadaalaan sidii noloshaan iyo horumarkan noo jiraa uu noo jiri lahaa sidaa darteed waxaan codsanaynaa in mar walba lagu dadaalo sidii loo waardiyi lahaa waxa aan dhisannay sidii nalalkan layrarkan cadceedda ee laydiin geliyey ee dowladda soomaaliya ay wakiilka ka tahay iyo maamulka gobolka banaadirba ay geliyeen in la waardiyeeyo kormeerkan ayaa lagu tilmaamay mid dhiirigelinaya qorshayaasha horumarineed ee degmada isagoo ujeedkiisu yahay in bulshada loo abuuro jawi nadiif ah oo ammaan ah halkaad warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda jowhar markana warka dibadda si loo dhammeeyo dagaalka lagu hootay ee muddada shan iyo tobanka bilood ka badan ka socda gaza ayaa arbacadii shalay magaalada dooxe ee caasimada dalka qatar lagaga dhawaaqay heshiis xabad joojin ah oo ay kala saxiixdeen israa'iil iyo xamaas heshiiska ayaa dhigaya in israa'iil ay xabadda ka joojiso gaza xabsiyadana kasii deyso qaar ka mid a maxaabiista falastiiniyiinta halka xamaas ay sii deynto lahaystayaasha israa'iiliyiinta dhexdhexaadiyaasha ayaa sheegay in heshiiska uu dhaqangeli doono axadda soo socota inta ka horeysana ay wax walba ku xirnaan doonaan sida ay u dhaqmaan labada dhinac wejiga koowaad ee heshiiska oo socon doona lix toddobaad ayaa ku bilaaban doona in si tartiib tartiib ah ay ciidamada israa'iil uga baxaan marinka gaza in xamaas ay sii deyso soddon iyo saddex ka mid a lahaystayaasha oo ay ku jiraan dumar caruur iyo rag ay da-doodu ka weyn tahay kontonka sano iyo in xabsiyada israa'iil laga fasaxo ilaa laba kun oo maxaabuus oo falastiiniyiin ah oo qaarkood xirnaa tobannaan sano qaar kalena ay ku xukuman yihiin xabsi daa'in shir jaraa'id oo uu ku qabtay dooxa ra-iisul wasaaraha qatar maxamed bin cabdulraxmaan altaani ayaa sheegay in dhexdhexaadiyaasha ay kala shaqeynayaan israa'iil iyo xamaas dhammaystirka tallaabooyinka kale ee u dhiman heshiiska warkii duhurnimo o aad kala socoteen dhegeystayaal idaacadda jowhar waa inaginta